وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ummana aan yeelin ambiyada jirar aan cunin cunto sida malaa'igta waxayse ahaayeen aad milix tilmaamaha dadka ummana aan yeelin ambiyada jirar aan cunin cunto sida malaa'igta mana ahayn kuwa aan dhiman oo ku waara arlada